أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أما بعد فصل هذا كم فصل كي والشلب يا واي geeka mayba bilaabaanee dersigii afartumaad oo axkaamtii figiga kitaabkii figiga abu shujaac fi axkaami ljacaalati axkaam le raaw axkaamuljacaal ayaa ku bilaabaana waana dersigeenii dersigii afartamaad waaye dersigii durusteen musalsalka hariirka tixnaha aytiin kumid ah jucaalada bitathlithil jiimi jiinka la seedisedahayo macnaha seeda la seedishagalo jacaala jucaala jicaala leera intanba jarta macnishay luga ahaan mayba la reey jacaalada fii macna aljacaalati lugatan mayba la reey maa yujcalu lishaksin calaa shayin wal qof bini aadan allan weelaa la ree shay korsheyna lanka weelaa usoo bedelku ay sheyga sheykaasoo shaqsiga falaw oo suubiyaw kaasaa lugadiis leeree walwallankan suubiyaw abaalanka dhakaawa jucaalo leeree amase mee sharciga maybaa lereey jucaalada sharc ahaantii may lereey iltizaamu mutlaqi tasarufi ciwadan macluuman calaa camalin mucayanin oo majhuulin limucayanin oo gayrihi saasa leree lan oo mutlaqo tasarufe oo maxajuur calayhin hayn lan oo sharciga tasaruf yay raabi ahayn majnuun ahayn sibi ahayn safiy ahayn muflis ahayn oo aan shiranayn mutlaqo tasaruf tasaruf yay sharciga ogolya ansahaw ini laazim sidoo leeree shay macluum ah oo qof bini aadan ee shaqo gobadaawna la siyaaw inuusu laazimsado shaygaas oo markan qofka suubiyaawna shay mucayan ah inuusu ay waayo oo laisla kasaa mucayan ah walmucayan ah oo lislakasaa inuusu ay limucayani wahuwa iyaguula inuusu erwaay lizaydin radda cabdi lizaydin radu cabdii walaka calaya kada lizaydin zeedow odoonkay rad cabdii rudda cabdi walaka calaya kada odoonkay ha ingnag odoonga oo dhumi dameerkia oo dhumi hoobaadi inshaanta lanki dameerka shaan antanga ley intan hoole siiya oo kale lankadyar taasaa jacaalo lehre jacaaladaas markan sharciga ilaahay maybaa ka sheegay subxaana wa tacaala waxyaabahan ha socdo ka sheegay waa shay banaano sharci ka banaan waayo waljucaalatu jucaalada jaa-isatun tii banaan waaye banaanta sharciga ilaahay axkaamtii a sharciga shay banaan waaye wa huwa jucaalada an yashtarita ani shardi oo leeree shaqsi mukalaf eh oo mutlaqu tasaruf eh fii raddi daallatihi baadidiis ha nagoo sheegnayso kan shardi ciwadan bedel macluuman oo loogi baadun lanka ignaga madameerki kay dhumi lanka ignaga antun intunga li macluum yani bedel macluum aan sheeg waay hal milyanga leila milyanga si aan iser waay markun halka oo milyan ijaarada ay jucaala lehre wala lanka lan weela waay fa idaa raddaha hadiis hanaga baadidii midaalladii hanaga istaxaqa dalika alciwada ciwalkaas yaa mutaysiday qofkiin walilan waal yaa mududay almashruudi lahu lan shardiyay weliso lan shardi yaa mutaysiday waay mayna daliilin ah ahan limashruuciyati dalika bima rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari wa muslimu xadiiskiska waafaqsiyin an abi saciid alkhudriy likwidi radi allahu canhu ana nafaran qolo oo min asaabi nabiy sala allahu alay wasalama kumid ah istadaafuu qowman dada may martaqaad ku weydiisteen dad iyo u baahanyiin ini dad martaqaadan meel arab deg inta seedeen jaziira alcarabiya ee dad ini martaqaadan aan seedeen martaqaadkiyaa landiidi falam yudiifuuhuma martaqaadne martaqaadkiyaa ku reebeen bakhiilin ahaayeen markii osku tabeen ku dublan sayidshio ee oyo eedan jeelinga liganiini masaqaniini waxyaabo lan gordaan markaasaa sayidkaanoo laganiini laga noosa karaadsana may wal arinteeda may ku qobod kortaanga leer saxaabadii oo qatanoo meel jiif hodheeni martaqaad lindiidiya ankooyan faraqaahu ahadu saxaaba asaabaga yani lankumad ayaa ka tufi waaye faataha ka tufi iyo oo markun may ijaari shalay hodhey martaqaadaasiin warsin martaqaadka nindiiden masiin ka tufaano ereen ilaa ijaarina siidaan maahin marka may ka liheliyeena koox irin oo qiibo irin eh, irin oon taase tare ayaa siisiyaan ogaawa ereen ilaahay tal saaraday faataha ka tufiya leerhi faataha maduusi ka tufi markun lanki fa aafamaad madii aafamaadin ijaaradii ha ku qaadadeen ijaaradii markii ha u qaadeen waa akhbaru bidaalika nabiya sala alla alay wsalam arrintiya rasuulka in sheegeen sahaabada irinkiiya ka heyen wal hor la argi mee eleen lan oo qur-aan laka tufi faaysidii ijaara laka qaadadi la aami un horma aragne waraan haaran i halaal wali ee mashal oshiinii ilaahay rasuul shee an sheegaan anti unku sheegaan an taabateen haska dhaarsadeen rasuulka an kooyan arrintiya qisidii an ku sheekoyen meereena yaa rasuulallah goomkaas reer hebel ayaa anseen unoo baahana inina martiqaadan ayaa ku odsani martiqaadkiyaa niin diideen markaas kudub sayidsioo laganiini sayidsioo madiliganiini sayidka oo sakaraad ee mayna reenaha ee lan oo sayidkun caafimaad wal- wal oo an roon daawo ahe qabasiinka jareen ereen ununa meernay nacamhaa daawo unu qabna faatahaada ka tufna ilaahay aan tuugni ilaahay aan markun caafi irin intaasee nasiyan irinkiina waa kana arrintaas maykii leetaa ireen rasuulka aan sheenen sala allahu alai wasalam rasuulka markuu meeray gada asabtum asiibteen ayr ilaahay siin waafaji agsimuu qiibsada irinka halaalaha wadribuu lii walwilibiisin leyin qiibsateen aniina macakum sahman nasiib aniina oosiyayr aniina wal oosiyo xadiidka dheeriyaha laakiin xadiid oo bukhaari muslim iska waafaqsiyin waay usoo mukhtasare taas markuumay baa daliilanga taha ijaaro shay ini oo ada shaqe amale ada qobati bedel shay qofka ini ijaaro ka qaado kaasaa jucaalo lehe kaasaa jucaalo lehe wal jucaalatu jucaalada jaa-isatun tiibinaan waay wahuwa jucaalada an yashtarita ini shardi waa shaqsigii fii radi daalatihi baayida sanagoosha ini shardiyo ciwadan ciwal an shardi ciwalkaaso ciwal bedela lehe macluuman oo la ogiyo shaqadiisu gobodaa bedelshe baadada raadintu raad raadiyaw shaqadaas bedelshe ini ciwadan shardi waay ciwalkaasoo macluuman la ogi faidaa radda haddii usanago haa daaladii usanaga maha istaxaqa mutaysideeyi lanka baadada hanagi daalika alciwada sheygii ou silin shardiyay oo oo ciwad bedelka haayay juhdigii shaqishay shaqidii tis eh, ijaaro lanka dhakiya mutayside qofkii ciwalkii almashruuta lan shardiyay faslun haada kan faslun kii walshalbiya waay mayba anfasiliyaa fasalkan kan ena ma infasal iyaa fii axkaami lmukhaabara isla waraabtamadii mukhaabara i musaaraci lere isla waraabtamada lere ee qofka yani beero iyo qofka beerta leh ilanka beerta ka shaqeeya ijaarada lankaas la siyaw iyo beerta sida ujurida sharciga ilaahay wale kugaba kaas way kan kaasa lere waay mukhaabara yaa lere fii axkaami lmukhabarati isla waraabtamadii amba isla abuurtamadii mukhaabarada abuurtamadna waa lere isla abuurtamadii ee ahkaamtiis iyo anfasili fasalkan mukhaabarada marka may lare hadii la geehe sharciga ilaahay hadii la geehe wahiya camalulcaamili kan shaqaalada ee shaqi- ee shaqadiisa mukhaabaro lere fii ardi lmaaliki qofka maaliki arladiis dhulshay iska shaqeey bibacdi maa yakhruju minha wali dhulkaasa ku baha qiibkumadeen usagaadaw walbadru abuurkana min alcaamili kan oo shaqeeya waa sheene markunkaas mukhaabarada may la reey sharciga maana lan oo shaqaale eh ini qof dhulshayka shaqeey waay walaa usi shaqida tiitis usi shaqeeyawna ijiridiis wali dhulkuma di usi la beera dhulkaha ku baha ini qiibliinku shardi la ero dhulkunga taabasa abuurkana adi abuurka oo dhulka laka beerawna adi sheenas ana dhulka lah bes dhulkunga farta koo saare adi maduninka shaqeeyaas maaha hooba dhulkii ada abuurta abuurkana ada ka abuurta ada leta waana ka shaqeyta badarkii dhulkun ha ku bahat geed geed beer geedeed lehaadi aseende lehaadi beer biyi waraabas lehaad wali haatob sedeku meelood allan dhakeen lama meelood ani qaada adin hal meela qaadadaas ambornasi nisaan shal qaadaan inisaas dheer waay arrintiyeeda sharciga ilaahay diidi ma banaan waay may weelay may khasaaranka jartehan lankan caamilka maskiinka iyo sha- iyo khasaaranka jarte ee may waa shaqidii tiitis howdhowla allah dhulkun ilaahay eh, walla ku sugaawa haddii dhulkii walka bahwaay oo dhulkiiba sidiisiba walka bahwaay lankumay qaade shaqadii tis bedelshe mayna walma nagdaas uskubawa nagdaas beerti walmaka bane sanadkii walka baha ilaahayna deersiya nagdaas taas marku marna ilaahay ma ogol ilaahay subxaana wa tacaala sharishay ma ogol meel qof oo cadaalada miisaanka oo walku dhimamaw saas daraadiya marka mukhaabarada taasaa la ree taasna sharciga maka banaan Eh, ilaa haddii wal daahira lang maalan beertunka shaqeey Eh, ma lacag inta dhonga la kasiya ujiri la kasa macluume oo beerta inki wala beerta ku baha ingirnayn an la shardi oo la fade lank laakiin lanki haddii la ero shirkana ma edadki mathalan shirka waani adin beashaan waani beertan asistaabadan haddii tan dowla kasi waay usu hooga hoogshiya yaa may waaya yaa yaa yaa ujaarilikiisiya leeri beerta ka shaqeeyaas abuurkuna adi sheenaas beerti markii aaranta walka bahan walika baha qiibkumada iyo shalqaadadaan waay hoob walka baha waayangna heelanad eedaas mele doogsadu meel markun ay ka khasaarsan lankii shaqeeya shaqaalkaa ka khasaarsan saas daraadee markun sharciga ma erehima banaan waidaa dafaca markan kaasaa lerehe mukhaabaradana taasaa lerehe mukhaabarada macnasha taasu markuma erehin waidaa dafaca haddii dhiibo maaligii ilaa rajulin qof ardan dhulaan dhiibi liyaziraca siusan abuuro haa aradaasan abuuro washarada ma shardiyay lahu lirajuli rajulkaas jus-an qiiba an shardi macluuman oo la ogi min raa'iha aradii dheeftiya kuma deh lam yajus daalika arrintiyeedee ma banaangeri arrintaas taasee ma banaan sababtan banaanada wayti ma etaa sharig ilaahay wal oo may waha anka banaanayn waay may baa daliilan ah haddii wiriyaa imaam bukhaari imaam muslim wiriyaa waay yaa daliilan ah oo lafdigana ma iskulaha muslima leh عن رافع معنى اسكوافسين عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دولك يا ما أنا ياك مره يا كأبور تماني هلقي رسولك صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكري هكرياني أرضا كرياني بالثلثي دولك والربع والطعام المسمى أنتمك كري جرنياري والثلث أم الربع والدلكه به إدعام مسمى ولا مقاوب فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى رجل أو خير إذا هذا يكون أن كوي مركزا ما ينرى إلى رسول أرنتنا رهبا عن أمر كان لنا نافعا أمر أو أن أن كنا أنفع وهاي نرهبي ودواعية الله ورسوله إلهي رسول شيء لا أطيون أنفع لنا والقصي هذا كنا نفع بدن nahaana maynoo reebay rasuulka erhay an nuxaaqila bilardi dhulkeenayna ka abuurtagna fa nukriha calaa thuluthi warubci dhulka waliha kuba thuluth jeeka siye amba waliha kuba rubo sheeka siye dacaam ilmusama waxyaabahaas in layska dardaro noocaasa yaa nabag noo reebi wa amara may amray rasuulka sala allahu alay wasalam raba alardi arladii kii la haaya maaligshi haaya may amray aya ziraacaha inuu soorto beerta us abuuro abuurka ususheen oo yuzricaha haa oo lanka abuurka isu sii wa kariha markaas kareeyo kiraaha wamaa siwaa dalika markaas kudibna usu kareey maanaa abuurkana inuu sileey lankana markaas ku kareeyo kari saara beerta walna fari maani lanka wal shardi walna fari laakiin aad beertanka shaqee waleh kubaha le wal kusug hoo wal habahuwa in hortaan dareer taas wal diidi mukhaabari lere axkaamtiyeeda ma ogol sharciga sharcig ilaahay ma ogolo waidaa dafaca haddii dhiibo shaqsigii maalikul ardagaha ilaa rajulin qof aan dhiibe ardan dhula aan dhiibi liyazra anus abuur daraadii aanka dhiibi washarada ma shardiyey ma shardiyey washarada ma shardiyey lahu shaqsigii jus-an aan shardi juskaasoo macluuman la ogi min raacihaa aradii dheeftiya kumad oo ardah ku baha lam yajus daalika arrintaas taasee ma banaan sharciga ilaahay diidi sababtan banaanad waa timey lam yajus dalika arrintaas ma banaan sababta banaanadu ay timay khisaare ka sugan yaa xarumu walaa yasiixu rawaa shaykhaani an jaabir innahu sala allahu alay wasalama jaabir mayliku weriyey imaam bukhaari imaam muslim xadiid jaabir ibni cabdillaahi weriyaa naar nabiya sala allahu alay wasalam nahaa reebay can ilmukhabarati isla abuurtamidiya reebay sidaas waay warwaa muslim an thaabit ibni iltixaaq annahu sala allahu alay wasalam nahaa reebay can ilmusaaracati ya reebay iskumid waay والزرع في المخابرة للعامل لأن الزرع يطبع البذرة وعليه للمالك أجرة مثل الأرض والزرع في المزارعة للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله ولأرضك بأرض لي مركن كاس لم يجسم بنان أرنتي لكن النووي إمام النووي طبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة مخابرة إن بنانتي الدور دي إمام النووي وسو ابن المنذر رحاو وكذا المزارعة مزارعة نبنان تارس كمدوا هاي وهي عمل العامل مزارعة ميل راي أي إيو إيو إيو مزارعة يا عمي مخابرة عمل العامل caamilkii shaqadiisa la rafi lardi dhulki ninka shaqay bacdi ma yakhruju minha walbadru min almaaliki laakiin kan mayka jaree abuurka yaa may sheenay maaligi sheenay haddii abuurka maaligi dhiibe usku banaanta reen imaamu nawowi iyo ibnulmundir iyo iyo iyo keershob waay haddii isu maaligi isu dhiibe مالك هدوس يجيب واحد ها اختار جواز المخابر من جهة الدليل وإن كان المختار من جهة المذهب عدم الجواز لكن مذهب الإمام الشافعي مختارات الإمام النووي يكون مدة التاس لكن مذهب الإمام الشافعي عدم الجواز واي مخابرة نوع عصوكلا وفقا للأئمة الثلاثة أئمة كلا سديدة يقول الرحاو يقول سوافقسن إمرك إجماع واي مالك أبي حنيفة أحمد رضي الله عنهم أجمعين ساسا قبان فما قاله النووي طبعا لابن المنذر ضعيف بل قيل انه رجع عنه امام نووي ابها كنا قد يلا رنتي هذا markuu majhuul waayo shay majhuulan qof muslim ee malka khasaariya saas daraadii ama banaan arintaas taasna yaan saas waay may la reey markuu mukhaab may bar la reey mukhaabara yaa la reey al mukhaabara isla abuurtamada la reey isla abuurtamad isla abuurtamad taas ma banaan wayda akra wa in akra haddii kareeyo maaligii hu aradiya kareey bidahabin aka kareey ow fidlatin aka kareey ow sharada shardi lahu lilcaamili ama in shardi dacaaman aan shardi macluuman loogi fii dimatihi maaligii dimidiis ahaaday dacaamka jaaza banaanye tii hore may haytay beertale ana laha ada abuurkana adale abuur waana adale ka shaqeey wali ha ku bahonas inaysan shar qaadaan howal ha ku bahwaayaan aan walmiilihiidii ahayd lanka markumay khasaaran ka sugnaatay caamilka eh laakiin geeka maaliga haddii arada kareey hadiidkii hadduuna sheegaan oo kale haddiisu maaliga kareey dirkii bukhaari muslim weriyeen oo kale waayo oo raafi ibnu khadiijla ku wiriy sidii qabi dhulkiishe oo silahay milkishi haya kareey dhulkuma kareey markiisu kareey dehebaa ka kareey imba fidli ka kareey ha meerahay dhulkun taaboy beliinan tun isi an ah wain akraa haddii kareeyo hu arladii wain akraa haddii kareeyo hu shaksiga iyaaha arladiya ku kareey dhulkii yaa andhiibay ku kareey wayn wain akraa maaligi haddii kareeyo hu shaksiga iyaaha arladiya ku kareey bidahabinga kuku kareey oo fidlatin ma yaray dhulkun ani le adikoo kareey may waha dahab amba fidla yani bili intunga siyaas antangai siyaas iyaha ardan bidahabin oo fidlati oo bihima macan oo bigayrihima kalcurudi min athiyaabi wane oo sharata ma shardiyay maaligi lahu lilcaamili amaan shardiy dacaaman aan shardi dacaam gaarku e yani beertun ka shaqeey antin intun ka siiya macluuman oo la ogi dacaamkana gadiran wa jinsan wa sifatan wa noocanba wal ogi dacaam la ogi waayo macluume lama kantaal gile oo ka siiye oo noocaas oo noocaas eh saas waay oo fii dimatihi mae beert wale hakubahi mae tii hor beert wale hakubato hakubawalkula hadase hayd tan laakiin dimadeeyo ani ile tuumaana beerta walay ka bahe maka baneeb jaaza banaanta arintiyeede saxiix waay waana ansahaas waay sida oo saxdee dalika alikraa cala almadhab almansuusi bal nugla bacdun fi lijmaac aymadina saasa iska waafaqeen banaanta markaasi waay arintaas banaanadaas ma weele sharciga markaas darar ma kasuun lama dhiman kasuun waay wain akraa maaligi haddii kareeyahu aradihu shaqsigiya iyaaha aradia ku kareey bidahabin dahabaa kuka kareey oo fidatin a kuka kareysidi oo sharada ma shardiyay shaqidii tisbedelshe lahu lilcaamili caamilkii dacaaman an shardi dacaamkaasoo macluuman oo la ogiyey gadar i jinsi inoo isifablakasaw fii dimatihi maaligii dimidiis fiishay yaa anka shardi jaaza ay saxa daalika arintiheeda ayaa ansaxaase waana banaan waay taasooba saas leer arintaas banaan faslun haadaa kan fasilun kiwal shalbiya waay fasalkun kan in mayba fasalaya fi axkaam ixyaa ilmawaad dhul duur ah oo maalig shaylankasaan an la noolay ixyaat ulmawaad waa leer haaw yaan fasalay kan fasal ixyaa ulmawaad mawaadka in la noolay duurka in la noolay ixyaa ulmawaad ixyaa ulmawaad may baa laka jeeday mawaad mawaad may waldhamadiyaa lar waldhamadii nooleyoosho axkaamtiyo meed meelu may laka weeday markun dhul in la camar waayo oo kharaabe oo landegnayn in qof camaradoo deegaanka dhakad deegaanka noocii haado beerlayka dhakadii gurulayka dhakadii eelayka qodadii wali ka suubsadoob mukhabarada marka ixyaalmawaadka sunno waaye sharciga ilaahay waya in dhul la noolayo la dego la amro sunnow sharciga ilaahay wayahasulu bihi almilku milkina saasaa ka asar sabab sabab min asbaab almilkiya kuma naqda ixyaalmawaadka wadaliilu calayhi axaadiiun axaadiis ha aroortay minhaa axaadiis may kuma daha maa rawaahu abu daawuud wagayruhu abu daawuud eyrsa weliwiliyan kuma deh abu daawuud mayrayman axyaa ardan lankii dhul noolaysada maytatan oo dhammati bimacnaa oo kharaabanti fa hiya aradii lahu mankaas oo caamirkaasku leh wa minhaa axaadiis ha aroortay baabka may kuma deh maa rawaahu nasaa-i wagayruhu man axyaa ardan lankii dhul noolayo maytatan falahu fiihi ajrun ajaraaba ku heleeba macnaa usulanna tii horaha sheegda ajarna ku hele ma wele dhulka in la camar ajaraa laku hele biniaadanka adduunka koonka ma in rooga in dhulka camara oo dhulkan dhulka ma naafacadsadayo laka shaqaysaayo oo ini nagata saasna may kuma deetaa markan taasaa la rehe kan usiga ixyaaulmawaadka marka arintaasaa la rehe ixyaaulmawaad ixyaaulmawaadkaasa lankase waay ixyaaulmawaad macnashee markun saasu aradaas noocaasee la ree markun ixyaau mawaad mayla rey kama qaala raaficiyu mawaad maylika jeede fi sharxi saqiir imaamu raafici sidii sheegay sharxu saqiirka sheegay ardun laa maalika laha waay dhul oo maalik an lahayn waay macnaa lanle ma leh hoo lanlaha in lanle hatamal og waay walaa yuntafau biha axadun axad bini aadan ah hadaka intifaaco haay oo hata haysadoona ma jara maalik oo horha milkiyay lan horhalahaadina ma jara dhul oo lamba horaan lahaana ilaahay siin abuurdi waay taasaa mawaad lere dhul khabrig en waay markun ahkaamtiya maet markun mustaxab waaye sharcigana ka banaanta laakiin noolay hataa ajra ku hele waana sabab min asbaab milkiya kumid walna walka milkiye marka maet waatana marka fiiri waxyaa ulmawaati duurkii noolayowshay lamadeegaankii amba meel oo lanlahayne arla kharabanti a noolayowshe jaa-isun tii banaan waay bishardayn lama shardiga ka banaanta an yakuuna almuxyi kan wala nooleyo musliman ini haad waay wa an takuuna alardu aradana xuratan ini hureto hurmaana milka horhanmarn waay lam yajri sii fasray meerhay hura ni at lam yajri in dareersane calayha arada korshee milkun milka anka dareersan milkigaasoo limuslimin la muslim aley wilishay anka dareersana waay saasa markun taasa may la reey mawaad saasa ka banaanadaas may baa banaanaha dhul duur ah in la banaysay milkun limuslimin may baa daliilan ah xadiis wiri imaam bukhaari oo lama kun lama boqol iyo toban raqam sheeya an caaishata laku yiri radi allahu canha an nabiyi sala allah alay wasalam ilaahay nabishay meel ku yiri gaala may reey nabaga man acmara lankii camro arladan dhula dhula camri laysat liaxadin axad nin sugnaan arlada lan lama le haddii dhulka lan bini-aadan aley ambe lan lahay ba laka ogiiba beertan ambe eelkan ama same gurugun booskun langa lahay walka ogaay wilishee milki kale ma nagdaas ma weelay iyo oo sabab nagliyaayo lankii milkishay kubiyaa milki kale geliyaa lan helna ani kooy kooyay taabsadi ma dareeraas dhulkun sheegohay dhul lanleb lankasaan horna lahan lahaan waay fahuwa axaq wayre marka nabaga man acmara ardan lanki arada noolaysada laysat liaxadin axad an lahayn macnaa lan milke horey saabiqa iyo haali eb injarna fahuwa mankaas noolaysadii axaqu kaxagnama badan waa isu milkiye axaqu biyaa isu xakale min gayriha ku kaxaglay waay walicmaaru walixyaau icmaarka ixyaagaba bimacnan waaxidan waay sheeyka haddii aad icmaar aad ert iyo haddii ixyaa erto isku macan waaye mawele dhulka haddii la amar noolyi haddii lan amar neena waay waa mood waaye macnisha mawaadkana saas waaye wahuwa istislaaxuhaa maylaka jeedaya ixyaga ama icmaarka arlada dhulka in la islaaxyo la suubi bizarci abuur la kasub dhul beereed haddii in la abuur waayo haddii dhul la dhisadaa dhul in la dhiso waayo guryi laka dhisada iyo walilan baahanya biniaadan baahanya warhwa البخاري أيضا تعليقا إمام بخاري حديث معلق أما كبير يسون في غير حق مسلم في غير حق مسلم حق مسلم غير شيء بهدي ميلهن قرار نواي مركون مواد كان واقعس مركون ساسال لره وإحياء المواد دور كي نوليو شيء جائز كي بنانو جائز واي بشرطين لما شرط لكن لما شرط ان لهل واي لكن ولا نولا ان مسلمي لان قال كافره dhulusu noolays ani noolays intiarmika milkii kor waaye dho- mus- dhulka arla musunnaki yaal wa an takuuna alardu dhulkana ni xuratan arlada ni arlo xur e et arlo xur e maylik weyd arlo horba milka hanmarna waay milka bini aadan hamarne lan amarna taasaa lakaweyd lakaweyd waay wa an takuuna alardu arladii ini haato xuratan ini xurhaat waay ey khaalisatan min almilkiya milki ini khaalis ku eta lan lahayna hata horeyna lahan lahaan wahiya alati marka taasii fasiraymeerhay wahiya taas alatiidi waa lam yajri in dareerne calayha dharlada korshay milkun liaxadin qof bini aadin weli shay milkishayninka dareerna waay ahadkaasoo liaxadin muslimin ahad muslimi ama limuslimin walaa ligayrihi muslim la eri hataa muslim geyr shay hadii laa ilaa jaahiliyan haddii hilla jaahiliyan fogha imaa lam yucraf olan kasaan haddii imaahin helila kasaw lang muslime i muslim gheer shayba dhul hor halahaad inin haan way dhulka wal noolayalilewa dhulka dhul milki shay hor lah- lang gali haddii ay milkigaas ma bahaw ilaa asbaabta milki biyaasi la helmaahin markun lamadaa shard waay qof walaa noolaya ni muslim ay dhulkusu noolaysaun dhul ibid shay lahan lahaan ni ay waay muslim i gheer shaybahan lahaan nisu ay waay wa sifatul ihyaai markun dhul nooleeyo kasee ka ansahe dhulka markii la nooleeyo see ka hergeli dhulka nooleeyo shay sifada ka hergelaas may kuma deh wa sifatul ihyaa'i nooleeyo ka sifadii may waa haa maa way kaana ahaaday fil caadati caadada imaaratun Ah, wa sifatul ihyaa'i dhulki amrooshay sifadii dhulka markii la nooleeyo dhulkun qofkan noolay sidii milkishay sababu ixiyi la helay meele erag hore maa way kaana ahaaday fil caadati hega caadada iyo xeerka iyo dhaganka imaaratan amrad ahaaday lilmuxyaa kan la nooleeyo amrown ahaaday waay shayka wala la- ka- dhulka la nooleeyo asbaabti lake noolay lahaa inisu lakooy waay lanka mathala may kumid haddii l a wali elanku baahnaa iniska suubi waay haddii beer eta sidii beer la weelaa inisu weel waay haddii guri ay guri sidii la weelaa inisu weel waay oo wareegsidoo sidii guri la kaweelaa ka weela haddii dhul eh, may la eraayo walimadaas caadada taasna lankun beera ku fade eela ku fade wali dadka an kasaayan ka fahmayaan ani ka suubi oo la fade oo dhaganka madi lan fiiri saasa la fade ee wax hadii mooro ku fadaa mooro ani ka suubi waxyaabahaas oo kale waay markan sifada saasa ka hergelaas waay wa sifatul ihyaa ee noolayowka sifidii omboonhayna amrowka sifidiis maaway kaana ahaaday fil caadati caadada cimaaratan amrowka ahaaday dhaganka madila fiir lilmuxyaa dhul deegaankaas kala noolayawna ee an ahaaday camrad an ka ahaaday waay lilmuxyaa kala noolayaw amrow an ka ahaaday kaasna ma iska khilaafay danta lakuleey sheeyka yaa iska khilaafay sababta yani da- la danti sheeyka lakuleey sheeyga hadii lakufadaw may lerhaay guri hadii lakufadaw sidii guri lansuubiyaay dha- dhaganka madi dadka fiiriyaan dhista guri waa di leerhaay aadadaas ninka suubiyo lfade hadiiuse beer kufadaw beer siliweela in isuweelo lfade haakada saas waay nooleyoka markaasa ansaxay markan yaa yaha sale wa sifatul ihyaai nooleyoka sifidiis maa waay kaana ahaaday fil caadati caadada imaaratan ee, amrow lilmuxyaa kan la nooleeyo aan ahaaday wayajibu badlulmaai biyoogi biyowsha waajiba bialaaati sharaa'ida shardiyaale sedde alika dhiiba an yafdula an ifaadilnaagd waay maaga an xaajatii shaqsiga xaajadiisa ini ku baaqi waay wa an yaxtaaja ani an baahdo ilayhi ila almaai gayru shaqsi geershay inuusan baahdo linafsihi naftiis an baahdo ow libahiimati xaywaan shay duunyadiis an ka baahdo wa an yakuuna ani ahaad waay maaga min maagi yustakhlafu ha khalif nagdaw fii bi'rin el ow caynin fii caynin ha ku khalif nagdaw ani ahaad waay mayba waajibeeyey badlulmaa wayajibu may waajibeeyey badlulmaa inta may ku galaanahan qofka haddii biyaha haysto biyoogaas dadka biniaadanka aan baahan isu sii yaa waajibka sharciga ilaahay sadi shard haddii lagu helo sideed shardi ma ahin biyo haddii biyo isu xaajadiis ku badan haddii ayin qofka xaajadiis haddii ku badan Ah, xaajadiis ku badan aha lanka biniaadanka aan baahan anisu sii waayo naftiisa aan baahan lanka ee lan aan baahan anisu sii waayo naf ahaantiisa aan baahan anba xoolaashaya aan ooman anisu sii waayo haddii biyo isu ku badayin lianna xoolaa ma daagayan haddii biyo lansiin shardiga oo oo oo lamaadmay waa haan shardiga koowaad horta biyo ni eh, may waaha sade shard waa shardiga koowaas biyo ni shaqsiga leh xaajadiis ku badayin walius xaajadiisa ku heri waayo shardiga lamaadna lankasa la siyaa ni biyo aan baahnaad waayo isu naf ahaantiisa aan baahanya inisu waraaba aan boonhayn xaywaan aan ka baahanya ama haakada shardiga saddexaadna may waa biyo ni ahaadaan waay maqarsho ka sugnaadaan biiha maahaw ni een waay khalif naqdaw Eh, sidii oo birked oo kale biika jara nin haan oo lanka ka shabada in hayn waay haana se haddii lagu dhamaay lanka walmahan hidhaayan biyoon la sheego hay may waha bii oo ha khalif naqdaw macna b- walilaku bii bedelsho ha galaa waay oo oo il eh ni een waay eel hoos ee ha- ha ku bahaayan iliis amase ma eh ee il- il- cuyuunta kor ee ku burqdayan wali hada biiha burqdaw ni hadan oo ha maahaw sediida sharda hoob laku hela inuusa dhiibi biyogaas waajiba ka toobusa raaba dembaawe ويجب ما يواجبه بذل الماء بيوغ ديبوشو بثلاثة شرائط شرط على سيدة سابتي وكواجبه أي يفضل أن فاضل نغضو كبضض واي عن حاجتي مالك حاجيس كبضض بيو كبضضان واي شرطك كوات او كواجبه ما ين الدليل نا حديث بخاري مسلم وريين اسوافسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء مري ثلاثه لا ينظر الله اليهم سد الهي مدي مودا يوم القيامه قيام لانتي عين الرحمه ما فيريو ولا يزكيه ما ظاهر يا ذنوب تغلنا كدافو ولا هم لينا عذاب اليم لين غير سديد رسول صلى الله عليه وسلم حديث كاس متفق شيخين ابي هريره كوريو سديد ما ما كمدها رجل كان له فضل ماء بالطريق qof oo biyi faadil ee ushaajidiisku badan hayso waana jidna rooga famanacahu min ibni sabiili jidadki jidkaas maraaye biyo imbaahnaayina ku reebi waayo biyogaas oo ha usunan imbaahnaayine ku badan haajidiis lankusee qiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala de- aynu raxmo ma fiiriyaw dembisheyna ma dhaafaw cadaab aliim ee waa leeya ilaahay laa yanduru ilayhim nadara raxmatin wa ikraamin dunuubtisna ma dhaafaw saas daraaddiya markun biyo hob qofka xaajiisku badin in dadka ambaahan amba hoola ambaahan usu sii waajiba ka tasharaga xadiid kale ma hay imaam muslim li kuri an jaabir radiyallahu anhu qaala nahaa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuushay may reebay an baaci fadli lmaa biyoogii wali zaa-idku ee qofka inuusa haysado dadka ku reeb gadada ama ii ku iibsida hataa xaaraam waayo hataa ma iibiyaaso dadka siyaasa markaas Ee, ma weelay hoob dadka biyo biyo mushtarag waay shardiga koowaad kaas waa shardiga lamaad wa ay hataaja ani imbaahad waay ilayhi ee, kan oo la siyaaw ilayhi ila almaai biyo intika gayruhu maaliga geershay in imbaahanyi waay qofka maaliga oo biyo le kan kan kale geershay in imbaahanyo linafsihi ambaahan oo libahimati ambaahanyi wa an yakuuna shardiga saddaad ini ahaado waay biyo mimaaga ini kuma tahaade yustakhlafu yustakhlafu laha khalif weela macnaha fii bi'rin eeldhatis ha ka burgadaa oo caynin fii caynin eeldhati ha ka khalif naqdaa macnaha bedel wal bedel ha bedel ma uni een waayo wali laku geli wal lamad ha galaayaan ee ini saas ahaad waay ee yabqa walam yaxrus ee fii caynin fii caynin may laka jeedahe fii ee, il burgadaasu amba eeldhatis ha ka burgada lamada yabqa walam yuxras fii inaa'in wanaxwihi biyo may waaha iliis gudaashi ha ka jaro ha ka burgodaw oo ha khalif naqdaw ini biyo een waay ha khalif naqdaw biyoona ini haadan biyo ha khalif naqdaw shardiga saas waay Ee, sidii oo hoolaan aan waraabaan dadka dhown aan waraabaan saasaa leeyahay naxwihi min alcayni falazimahu tamkiinuha min man yani من ورود الماء إن لم يتضرر صاحب الماء في زرع أو ماشية فإن تضرر صاحب الماء وزرع واستسقى جواز لها هكذا كاس واي مركن بيو أما فإذا لم يخلف كان أخذ هذا الماء الفاضل في إناء يعني بيو هديها خلي خلف نقدان بيو خلف نقدان لا رمي باي بيو هدي خلف نقدان ديبو شو واجب من نقدان مركاسي وإنما يجب بذله للمضطر بعوض وحيث Mm, haddii usan khalif naqdaan markaas ku gadadee amba ku reebadee waaye biyo haddii bedel an lahayn biyo la sheego hay waajibu ley bi bedel e waaye آه. في مقر وهو ما يستخلف في بير أو عين فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله يعني أن يكون الماء في مقره بيؤن مقر شوك سجن واي وهو مما يستخلف في بئر وأن ويب آل أنبو عيني أو ويل أسن كقادن هاني ويل شيء كقادن أسن ملك شيء بيوني ويل لن كقادن مقر شونا كسجن هذا وأن خلف نقضاء شروط سلي واي لم يجب بذله على الصحيح آه. وحيث وجب البذل الماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البير لم يتضر صاحب الماء إني هولا ميلن أقلاد إني كويان داتين كفائدة سيدان سأصل الشرطي والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته